أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorkor hoon faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka boqol iyo jubbada hoose wiiraan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqeyna diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ka furiyeen oo gobolka maxaarada malaayiin shacab muslimiin suuriyaan oo qaxooti ku ah caalamka ayaa si diiran u soo dhoweeyey rididda nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo bobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi taliyaha maleeshiyaadka haridada baangarafta ay tababartay dowladda silibyadda maraykanka ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurgurtay xilli ay kasii darayso xiisadda ka dhex taagan kooxda ridada iyo maamulka ashaadirka jubbaland maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay markiiska daarusacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijriguna ay tahay sideedda bisha jamaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka boqol iyo jubbada hoose yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan haya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ayay la beegsadeen saldhigga booliiska ridada jubbaland ay ku leeyihiin xaafadda mariine ee magaalada kismaayo halkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare gaaray cadowga allah sidoo kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaasi waxaana jugta madaafiicda si aad ah looga maqlayay deegaano hoostaga magaalada kismaayo dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool sidoo kale geesiyada tawxiidka ee ka jihada wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada ceelbarde waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose waxay ka mid yihiin wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada joogtada ah ee lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay duulaanka shareecada dirarka ah
waad mahadsantahay yaasir ugu yaraan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ka fuliyeen gobolka maxaarada haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi cali yare ugu yaraan konton qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda xabashida itoobiya ay weerar ku qaadeen baabuur xamuul ah oo ku safrayay meel u dhow degmada dawaanta ee dhacda waqooyiga gobolka woolo ee ka tirsan gobolka maxaarada itoobiya sida ay dad goobjoogyaala u sheegeen warbaahinta dadka la laaya ayaa dhammaantood ahaa kuwo rayid ah islamar ahaantana isugu jira kuwo markaas shaqooyinka ka soo laabtay kuwo shaqadoon ah iyo qaar beeraley ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in laba diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahaynna ay in muddo ah wareegayeen goobta uu weerarka ka dhacay ka hor intaan weerarka la fulin gawaarida la duqeeye ayaa la bartilmaameysaday xilli ay marayeen dhulka buuraleyda ah waa wax aan hadal lagu cabiri karin ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta caalamiga goobjoogayaasha ayaa sheegay in ay arkeen qeybo ka mid ah jirka dadka oo firdhisan goobta dowladda saliibiga ah ee itoobiya weli wax wara kamaysan soo saarin duqeymaha lagu eedeeyey in ciidankoodu fuliyeen dadka u dhown dalola dagaalada ka socda wadanka itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada ee dalkaas ayaa sheegay in maamulka abiy axmed ay ka fuliyeen gobolka amxaarada in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah tan iyo bishii agosto iyadoo ay duqeymahaas ku dhinteen boqolaal qof oo rayd ah
mahadsanid caliyare malaayiin shacab muslimiin suuriyaan qaxooti ku ah caalamka ayaa si diiran u soo dhoweeyey in la riday nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad xaaris cabduqaadir ayaa faahfaahinaya warbixintan
الشعب السوري 60 سنة وهم بحكم تحت حكم الدكتاتور لكن الآن سوريا حرة حرة خ- خالصة من حكم الدكتاتور kadib ku dhawaaqida riditaanka nidaamkii qoyskii al asad ee muddo ka badan kontonka sano xooga ku haystay talada dalka suuriya waxay maanta muslimiinta ku dhaqan dalkaasi iyo xitaa kuwa sannada ka hor ka soo carara dulmigii nidaamkaasi ee u barakacay magaalooyinka kale ee waddamada caalamka ay saacadihii lasoo dhaafay si aad ah u weyneynayeen farxadda u dhalatay kadib maalmo badan oo ay murugadu la degtay maanka iyo maskaxdooda magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa ku nool wax ka badan afar milyan suuriyaan ah oo horey uga soo cararay dalkooda si ay uga badbaadaan xasuuqyadii joogtada ahaa ay dhibaatooyinkii u ku kacayay nidaamkii xukunka laga riday ee nusayriga هنا في مدينة اسطنبول والمظاهرات حتى هذه اللحظة ديما مستمرة isku soo bax ballaaran oo ka dhacay nawaaxiga masjidka alfaatix ee magaalada istanbul ay isugu yimaadeen boqolaal kun oo muslimiin suuriyaan ah kuwaas oo sidoo kale la hadlay warbaahinta وأخيرا سقط الطغاة يعني سقط آه، كل طاغية لابد أن يسقط يعني مهما طال الزمن سيسقط الطغاة وسوريا حرة من جميع الطغاة الآن سوريا هي تعبر عن حريتها وهؤلاء الجماهير هم يعبرون عن فرحهم بسقوط نظام الأسد الطاغية الدكتاتوري الذي ظل يحكم سوريا أكثر من 60 سنة الشعب السوري 60 سنة وهم بحكم تحت حكم الدكتاتور لكن الآن سوريا حرة حرة خ- خالصة من حكم الدكتاتور الآن كيف كيف استقبلتم هذه اللحظة التي تم فيها الإعلان عن سقوط بشار الأسد؟
شعور لا يوصف شعور لا يوصف نحن من نحن صغار عم بيستعذبنا من نحن صغار شعور لا يوصف شعور مهما قلت لك لا يوصف يعني شعب شعب شوفه فرحان ما مصدق اصلا هلا ما حدا مصدق يعني الله اكبر بس الحمد لله
شو مطالبكم الآن أنتم كسوريين الآن؟
اخي مطالبنا ان شاء الله باذن الله نحن راجعين على بلادنا فاتحين ان شاء الله waxay isku soo baxayaashu ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku dalbanayaan in lasoo maxkamadeeyo dhiigya cabkii hogaaminayay nidaamkii la riday waxaana sidoo kale ay kor ugu dhawaaqayeen in suuriya ay tahay dal aan lagu kala lahayn cirqiyad uuna yahay dal muslim odayda ah oo uu garku caddaada ayaa ka mid ah boqolaalka kun suuriyaanka isugu soo baxay barxadda masjidka alfaatix ee magaalada istanbul ee dalka turkiga wuxuu aabbahan ka soo barakacay magaalada dimashik kadib markii uu deegaankiisa sheegay in lagu garaacay gantaalada kiimaawiga balse wuxuu isaga u muuqday in uu farxad la ilmeynayo oo ballan qaaday in ay dib ugu noqonayaan dhulkooda si ay u camiraan نحن علينا الكثير من النظام السوري ودمر سوريا ودمر جوبر أنا من جوبر من حي جوبر دمشقي فدمر هذا الحي د- تدميرا شاملا لم يبقى فيه لا مسجد ولا بناء أبدا أبدا فهو آه، هجرنا تهجير يعني لم يبقى مي- آه، آه، و- واستعمل كيماوي في جوبر وفي آه، الغوطة الشرقية فقتل أك- أكثر أكثر أهلها وشرد أكثر أهلها ونحن جميعا آه، آه، هجرنا وركبنا في الباصات الخضر وأتينا إلى إلى تركيا وإلى آه، بلاد المهجر جميعا في كل- كل أنحاء الكرة الأرضية نحن الآن هل أنتم مستعدون للعودة؟
بدنا بدنا نعود دائما نعمر بلادنا نحن نحن نحن الذين عانينا فالشام جميله و- وسوريا جميله وهي من الارض المباركه الانبياء هاجروا اليها فنحن آه، ب- ب- ب- بامس الحاجه الى العوده الى بلادنا نعمرها ون- ونعيدها من من من جديد و- وسوريا بالاساس هي بلد الحضاره وهي بلد ال- آه، العلماء وبلد الانبياء فالانبياء جميعهم هاجروا الى الى دمشق ف آه، د- د- والى سوريا سوريا جميله جدا فنحن ب- ب- نريد ان نعمر بلدنا و- ونعيدها من من اول وان شاء الله خلال ايام ستكون آه، مختلفه جدا عن عن عهد بشار يعني كما راح را- بشار في ايام ك- سنعمر بلدنا في ايام ان شاء الله ان شاء الله ونحن مستعدين لها- لذلك في ل- في اي لحظه ان شاء الله يعني سنعود آه، مباشره الى بلدنا ان شاء الله banaanbaxan ka dhacay istanbul wuxuu qeyb ka yahay isku imaatino ballaaran oo ay sameeyeen muslimiinta reer suuriya oo ka dhacay magaalooyin badan oo ku yaal turkiga iyo xitaa dalal badan oo ka mid ah kuwa caalamka islaamka الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد oo maalintii labaad oo muslimiinta suuriya ay u dabaaldegayaan islamarkaana farxad ballaaran iyo mahadnaqa allah ku maamuusayaan weyninka wixii uu allah ku manaystay waxaana shalay iyo maanta reer suuriya ay uga duwan yihiin konton iyo saddex sano ay ka maqneed xorriyadda ay maanta dareemeen ee qulubta ku farxdo
waad mahadsantahay xaaris ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida uu ku waramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed kooxa bircad koonfur afrikaan ah ayaa lasoo warinayaa inay dileen ruuxan oo ahaa ganacsade soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada cape town ee dalka koonfur afrika kadib markii ay ku dhufteen dhowr rasaas ayay dhac u geysteen dukaan uu lahaa ganacsadahan la dilay oo lagu magacaabi jiray maxamed cali calasow ciidanka booliska koonfur afrika ayaa saacado kadib tegay goobta uu dilkan ka dhacay iyagoona sheegay inay wadaan baaritaano balse ma jiraan ilaa iyo hadda shakhsiyaad loo soo qabtay dilkan muwaadinkan soomaaliyeed koonfur afrika ayaa ka mid a dalalka ugu badan ee lagu dilo dadka soomaaliyeed waxaana saacad weliba lasoo diiwaangeliyaa tobanaan dhacdooyin dil ah kumanaan kun oo ka mid a shacabka soomaaliyeed ayaa ku nool dalkan kuwaasoo qaarkood baxay sagaashameeyadii taqaariir soo baxday ayaa muujinaysa in labaatankii sane ee lasoo dhaafay dad kor u dhaafaya kun iyo shan boqol oo ruux oo soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan loogu dilay gudaha dalka koonfur afrika
waad mahadsantahay waa xasaan taliyaha maleeshiyaadka ridada baangarafta ay tababartay ee dowladda salibiyadda maraykanka ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa eedeyn kulul u jeeday murtad gurgurta xilli ay kasii darayso xiisada ka dhexaysa kooxaha ridada iyo jubbaland marwan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya shir jaraa'id oo uu qabtay murtad carabdheeg oo ah taliyaha maleeshiyaadka ridada ee danaba ee magaalada kismaayo kuwaasi oo toos u hoostaga maraykanka ayaa weerar afkaa ku qaaday kooxda ridada ee xasan gurgurte wuxuu ku eedeeyey in maleeshiyaadka oo maamulo aysan kooxda ridada ka helin wax dalacsiin aha halka kooxda ridada ee dhowaan dalacsiin siyaasadeysan u samaysay maleeshiyaadkii ka goostay axmed madoobe ee ku biiray kooxda xasan gurgurte nin labaatan kuriya kasii fog waddan ka bilaabma oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddo intaalle e dowladdiisa ka baryaayay xidig inuu helo xidig welina aan xuquuqdiisa aan helin aas-aasiga ahayd mar kastoo aan soo gudbinnana waa loo soo keenayaa iyo waxyaabaha la leeyahay arrintaasi runtii arrin aad noo taabatay waayo cod dheerna ku codsan lahaa in raggaa la dilacsiiyo markaas leelayahay ciidan baa nahay ciidanku istarakjar buu leeyahay brosees la maruu leeyahay oo dallacaadda iyo wax kasta lagu codsado wixii oo dhan waan marnay muddadaa iyo ilaa hadda inta u taxaysana waan daba taagnay laakiin weli waxaan rabnay muusan hirgelin waxaana nagu dhaliyey waxaan shalay arkaynay rag dhallinyara oo markii hore ka tirsanaa dowlad goboleedka jubbaland oo maalin dhoweyd arrimaha siyaasadda dartood ee ciidanka dowladda ugu tegey oo shalatooda kabtanno iyo laba xidiglayaal iyo xidiglayaal la siinayay annagana dee waxaana lahaa karateeriyadii ciidankaa loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay marka waxaaban idhahday dowladdu sidaa baasha ay u bixin karto dee idinkuna maad raadsataan oo aad waxhaysaan mise dowladdu ciidankeeda daacad u ee taagan darajo siin mayse ciidamo kaleay darajada siinaysaa wuxuu kaloo sheegay inay nasiib darro tahay in maleeshiyaadka riddada uu saameeyey khilaafka ka dhex taagan maamulka riddada ah ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya arrintan siyaasadda qori laguma xallin karo sida aniga ii muuqata ama aan dareemayo lama sheegin wax qori lagu soo xalliyey argagixisadaasna qori ku xalliyo oo ilaa haddaan daba wareegaynaa marka qorigu waxunbuu sii fogayaa eedoonbuu sii fogayaa dakanoonbuu sii fogayaa waxay ku milmi doontaa meelo badan bay geli doontaa ciidamaday ku milmi doontaa wuxuu sidoo kale weerar afkaa ku qaaday sarkaalkan taliyaha hogaaminaya maleeshiyaadka xasan gurgurta dhowaan keenay magaalada raskambooni oo lagu magacaabo xasan ciraaqi kaasoo horey u soo noqday taliyihii hore ee maleeshiyaadka danab kismaayo isagoona ku eedeeyey inuu ku xadgudbay ciidankii uu horey madaxda uga ahaa
nin saaxiibkay ah oo aan saaxiibkayla ah oo la yidhahda xasan ciraaqi yaa maalin dhoweed wuxuu ka hadlay kambooni hadallo badan buu dhahay lakin waxba igama gelin intaas laakiin hal waxaa nooga quseeyo wuxuu yidhi ururka boqol iyo xildhibaada kismaayo joogee danab meelihii ay waagaan joogay joogi jireen ay aadi jireen ma joogaan mana gaaraan waxaan u sheegayaa saaxiibkay xasan danab horta iyadoo sidan unbaad u timid oo sidan u shaqaynaysa unbaad u timid markaad u imaanaysa raggii ku shaqaynayana annagoon baan ahayn aniga iyo intaa hareeraha annaga taagan un bay ahayd wax cilmi iyo caqli oo nagu soo kordhisayna maysan jirin shaqadana annaga un baa sii wadnay markii dambena markaad waajibaadkaaga gudan weysay kolley dowladdu iyadaa kaa qaaday hadday kaa qaadayna de cidda u garatay bay u dhiibtay oo aniga ah aniguna de intii aan awoodee karaankaygaan ku shaqeeyaa hadday dowladdu ii garato inaana shaqo fiican qabanin iyadaa iga qaadaysa oo odhanaysa shaqo fiican ma qabanayside ka wareeg nin kalaa loo dhiibayaaye wakhtigeedaana sugayaa oo diyaar baanu ahay taas laakiin waxaan rabaa inaad ciidanka xagxagato waxaan rabaa inaan kuu sheego intaad ciidanka ka tagtay guulaha u gaadhay inay aad u badan yihiin lana soo koobi karin hadalka murtada carabdhiga ayaa imaanaya xilli khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland uu saameyn ku dhex yeeshay maleeshiyaadka murtadiinta ah iyadoona maleeshiyaad fara badan ay isaga baxeen maamulka jubbaland kuwaasoo ku biiray askarta kooxda ridada ee ku sugan kambooni waxaana hadda sii xoogaystay khilaafka labada dhinaca waxaana xusid mudan in xabashada etoobiya ay qayb ka soo noqotay arrintaani iyadoo taageero militari u fidanaysa maamulka axmed madoobe taasoo ay ka carootay kooxda xasan gurgurte waad mahadsantahay marwaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga boqol ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan hoostaga ah wilaayadaasi hadda warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxmed dowladan diiniga ah oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi tirada ganacsatada oo gaaraysay boqol kow iyo labaatan xubnood ayaa intii ay socotay waxay ku qaateen saddex kitaab oo kale ah alwalaa walbaraa kitaabuljihaad iyo kitaabulbeec ganacsatadaha ayaana si weyn uga faa'iidaystay ugu horeyn sheekh isxaaq bakool ayaa kelimad tawciye ah madasha ka jeediyey runtii geega meergahaynaha lambadan u ganacsadahaayo juhud badan biyahaayo hamiinka rorahaayo ganacsigeyna may badhinka faa'iidahayna argahayna barka baglahayna may waali ganacsigee ganacsa oo sharag islaamku waafsan ahayn marka way nabag ilaahay madil su'aali may balaray nabag ilaahay kasab oo nakasbada banka khair badan leh nabaga may ray nabaga baaun mabrurun baaun ka bar falon oo ribahan dhaha galaana khiyaanahan dhaha galaana humahan dhaha galaana baa oo humaantuna ku dhursaa nadiif ah ayan ka khair badan aray nabag ilaahay kasab inta la arag laakiin kasab ko barda lan ka bar falna may ba khair ma la khiyare honyi marka may leen baahan walaalayaal baagoon arday ganacsatada inay noqotay marag amal falaano kabaar falaan leen baahan yihiin intaasi kadib qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka warramay dowladda iyo waxyaabaha ay ku qaateen iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen dowladda casharada una ka qaadadaanay muddada saddexda bilood ee saddex kutub ya qaadani sadiidaas oo kale ah alwalaa'u walbaraa aljihaadu fii sabiili illaah kansadaaduna qaadani kutubu baaci ahaay kaas oo eh arriba ilaahaya ka mahadsan humma wayba ka mahadsana culummadii juhdiga dheer niibiidii si cuna cilmigan sharciga ee unan qaadan unuuna ilaahay inanii weela haani cilmigii li baray ka camal fali waana ka dhaqami walilwalaa'i walbaraa'i yan sugnaati madaaxirun muuqal tadullu tusiyaas way calayhimaa cala alwalaa'i walbaraa'i way awalan kan koray walibwa min madaahiri muwaalaati alkufaari way gaalada hariiriyowshe muuqalsha walkumida way kan koowad walibwa ahaa attashabbuhu inti liska shibaho way bihim bilkufaari way gaalada inti liska shibaha filmalbasi dharka liska shibaha iyo walkalaami hadalka gaalada liska shibaha way iyo wakayrihima غير الملبس والكلام الكشبة يلنكو هذا لوي الباب الثاني باب كلمات موقف الإسلام إسلام كم يلوس كسرني من الربا ربضة الفصل الأول فصل ككواد التحذير إن اللي نسكدقه من الربا ربض إن اللي نسكدقه لقد ورد ولبا كأروري في التحذير إن نسكدقه من الربا ربض نصوص كثيرة نصوص بدنها كأرورتي من نصوص الكتاب والسنة كتاب السنة أديميال شنكم مده وبما أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يو كتابك إلهي سنة رسولك هما لما يؤين المستران لما ميلو قاضوا السافيان سافيان كه فمن أحد كي أخذ قاذ بهما كتاب كي سنة واتبع رها ما جاء ولايك كوي فيهما لما دسرتيو فقد فاز قولي سدي وأفلح وان ليبني ugu dambeyn ugaas muxuudiin ayaa goobta ka hadlay isagoona bacdallaahi u mahad celiyey maktabka dacwada ilaahay mahadnage allaha soo niin suurogeli ikhtitaamkan dowladan oo ganacsatada magaalada ceel ansaar muddo saddex bilood dareerasi geeka ikhtiitaamsha eeyin iyo oha ka toostii dowladan barwaaqa nicma amni ziyaadaeena horwayba ilaahay insii ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagey dadkii asbaabn lahaayay howlantange sababan haay may kale laha ganacsatadii andhabar adeegday waqti iyo waqti ku mid geliyaayeen muraajacada suubiyaayeen ilaa inta heerna ku deelo waxa ka dhajaran isin may balana cilmiga isin barateen ilaahay isin ka anfaha maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dhowr jeer dowlad ceenkan ah u qabtay ganacsatada magaalooyinka wilaayada iyo sidoo kale qeybaha kale ee bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayey aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan wilaayada ugu dambayntii munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay markiska daarusacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa si anbaqaadaya munaasabadan oo lagu sagootinayay dafca cusub oo ka qalan jebisay markaska daarusacaad ah oo ah markas u gaar ah haweenka ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeyn dafcada cusub ee ka qalinjabisay markaska ayaa goobta ku soo bandhigay bandhiga cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم علمت العلوم لوجه الإله عزمت المسير لنيل المرام فأهلي وقومي أيا عزتي فهبوا لنيل العلا والعظيم سهرت الليالي لأجل الإله فشكرا عزيزي يا مولى الأنام alam tara soo ma aragta nabi maxamedow ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdiisa wixii ahaaday waa maa wixii fi lardi arada dhexdeeda ahaaday maa yakuunu ma ahaada min najwaa kuwo gooni noqda alaasatan oo saddex ilaa haddayba ahaadaan huwa alla ayaa raabicahum afar ku ah walaa khamsatin shanna ma kooda ilaa haddayba koodaan huwa alla ayaa saadisahum lixeeya walaa adnaa wax ka hooseeya min daalika arrinkaasi walaa aksar wax ka badan ilaa hadday ahaadaan huwa alla ayaa macahum la jirkooda aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan suma intaas kadib yunabbicahum alla waa uu waramayaa bimaa camiluu waxay camal faleen yowma alqiyaamati maalinta dambe ina allaha alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliiman waa allihii ku cilmi badan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayada hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa boogaadiyey heerka waxbarashada markaska daarus sacaad ah ee degmada buuqa qable waxaa wax yaroo dardaaran aan ugu darsanaya gabdhaha muslimaadka oo halkan joogo oo maaragta madaarista ka qalanjibi alxamdulilah ilaahay yaa muqadiska leh waxaan leeyahay guryaha ay joogaan waxaa jooga hooyo iyo aabbo iyo ilma waxay dhaleen iyo wax la dhashiba waxaan leeyahay ha gaarsiiyaana hana ku dadaalaan haddaas ilaahay edmo waxaan u mahad celinaynaa kalanta maktubu dacwa fii wilaayati hiiraan khaas ahaan wilaayatu buqa qable macallimiintii taaciyaadkan soo saaray ilaahay gabdhaha muslimaadka waxbaray waxaanu leenahay allaha abaalkiinna ha badiyo ilaahayna khayr ha idinku waraabiyo waxaanu leenahay juhdiga aad bixiseen waanu u jeednaa waanu aragnaa waxaanu leenahay meeshaas ka sii wada khayr badan ayaad ummad u haysaan walaa adeerayaal waxaad la socotaan maantay diinta islaamka waxay u baahan tahay in la barto in ummaddii lagu hogaamiyo in ubadkii lagu hogaamiyo in dadkii caamada ahaa ee aqoontoodu iska gaabnayd loo sheego oo balaaqo la gaarsiiyo waxaa ilaahay mahadiisa gabdhahannii oo meeshaan qur-aanka ku bartay maaragta insha allahu tacaala waxa gaala ay u hardamayso oo ay u dig iyo dam leedahay waa burburinta shareecada islaamka khaasatan waxay juhdi fara badan ku haysaa say haweenka iyo carruurta noogala wareegi lahayd waana labada shay oo muhiimadda ah insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinka badbaadiyey maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sare u qaadida tayada waxbarashada maraakiista iyo madaarista ku yaala degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu